magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxay go'doonsaneyd oo aysan gaadiidka badeecooyinka soo gelin muddo ka badan siddeed sano nolosha dadka magaalada waa mid adag marka loo eego magaalooyinka isku socodkooda uusan xayirnayn gaari dameero iyo mootooyin ayaa si dhuumaaleysi ah magaalada u keena raashinka yar ee laga isticmaalo waxayna dadka keena ay u bareeraan khatar dhinacyo badan inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ganacsiga magaalada uu ahaa mid gaabis ah maadaama waddooyinka ay galeen biyo sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsada magaalada xudur mustaf maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ah ganacsada magaalada xudur ayaa v o u sheegay in roobabka da-ay maalmihii ugu dambeeyey ay sababeen inay ku adkaato mootooyinka iyo gaaridameerada badeecooyinka inay keenaan xata naftarsha jeefa hiraabta suuqan baa hata koy beesada hala nagadi waayo walaad faasim helaas beledkasiis dhanba diyaaradeena kiiladii ma isku bii koro maanaha miisaanka eedan badan mootiyaala dhumisho laka gala jira mootiyaaykana way baa dhiigi reebta hadda jeeg beledka baad jeeg hata bata liintaanka yar liingma helaas qutul daruuriga oo qudaarta hayti baa horta eedanka adkaada dhabkaas eedning haysada waa gartay cuntooyinka quutul daruuriga oo kale halkay idinka soo geli jireen waase sidee hadda ma soo galaan magaalada no qutul daruuri horta walaa dugodugo laraa ninka kooy jira muhama laakiin dugodugo nin kooy laakiin haddan uno rafaadkaas qabno haddan rajiitay dhiiga nagadeen saas dartee haddana sheegi yaali mudi hore qiimo isuro may qiimo kale laga dare ma jir hoo badeertana qof way kaliya macnaha meelaha marno waayni saas dartee beesada lanka dare qiimaha labaatan iyo shanka kilogaram ee sonkor ah kahor inta aysan waddooyinka biyaha xirin wuxuu ahaa soddon dollar iyadoo haatanna uu marayo soddon iyo shan dollar halka magaalada baydhabana uu ka marayo qiimaha shan iyo labaatanka kilogaram ee sokor ah saddex iyo labaatan dollarka maraykanka sar u kaca qiimaha quutul daruuriga ee laga dareemayo suuqyada magaalada xudur ayaa saameyn ku yeeshay nolosha shacabka magaalada xudur sida uu sharaxayo cabdikariin cabdulaahi ibraahim oo ka mid a waxgaradka magaalada xudur badeecooyinka manaha xilli roobaadka hadday tahay way adag tahay siay kusoo galaan manaha wadooyinkana waa iska xiran yihiin gawaarina ma soo gasho raashinka inta badan wuxuu ka soo gala tuulo inoo jirta siddeed iyo toban kilomitr oo la yihahdo ogbedey taas oo lagu keeno macanaa mootooyinkan saddexda lugaad leh iyo gawaaridan gaari gaaridameeradan lagu keenaa marka ayagii raashinkii lasoo haafaafiyey unbaa hadda la keenaa haddaa magaalada sii gashin qaali waaye hadda xil roobaadkan manaa soo gelitaankooda adag sidaa darteed way adag tahay macnaha qiimaha ayaa aada usoo ziyaaday maamulka degmada xudur ayaa muujiyey inay ka xun yihiin sicir bararka ku yimid cuntooyinka quutul daruuriga oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta waa kan guddoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu oo arrintaasi ka hadlay magaalada xudur oo saa og tahay maalmahan waxaa nala joogay wafdi ka kooban madaxweynihii dowladda koonfur galbeed guddoomiyihii baarlamaanka madaxweynihii jamhuuriyadda oo hal maalin lala joogay wufuuddaas kala duwan ee magaalada imaaday waxay u imaadeen in ay qiimayaan indheindheena ku sameeyaan maadaama la rabo facetuga meesha laga bilaabo inay noqoto magaalada xudur khaasatan gobolka bokool ay xudurna bees u noqoto xilli roobaadna waa lagu jiraaye wadooyinkii iyo roobkii ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinkii mootooyinkii yaryaraa oo soo mari jiray xataa maalimahan ma soo galaan oo dhuumaaleysi ku imaan jiray xataa iyaga xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleyn inay soo galaan qofkii oo lugtiisa ku imaanayay kii oo mooto bajaaj ku imaanayay adi hoogoo isu socodkii oo hoogaha wuxuu noqday cariirigu galay roobka dartiisa marka haddiiba awal hore wadooyinka ay xirnaayeen oo magaalada diyaaradley wax loogu keenayo wixii yaryaro oo dhumaalays kusoo galayayna ay roobkii uu saameyn ku yeeshay hoogaha maciishadii oo koray u kacday isbedelo oo dhinaca maciishada iyo raashinka wixii la gedi jiray oo hoogo isbedel ku imaaday ayaa ka jira marka waana laga bixi doonaa haddii laa yidhaahdo saan rajaynayno howlgalladiia bilaaban doono deegaanadaa laisku furi doonaayo maxaa la dhahay deegaanadii haddii la horeeyo wadooyinkii ay furmaan dadka maciishadooda iyo sidii sidii hore kusoo laabanaysaa nolosha dadka hadda maadaama xoogaha raashinka sicir barar la dareemay dad badan oo barakacyaalla magaalada ay ku nool yihiin nolosha dadka waa sidee nolosha dadka dad barakacyaalna way ku nool yihiin populationka magaaladan aada ugu badan yahay degmooyinka rabdhuur iyo tiyagli waa magaalada joogo magaalada populationkeeda wuu badan yahay dadkii baadiyaha joogay magaalada ay kusoo qaxeen oo i d b yaal badan dad oo barakac badana magaalada jooga marka nolosha waa iska adag tahay hay-adahan waa la wadaagnay in wax laga qabto dhinaca maciishada iyo dhinaca arrimahan humanitarianka dadka masaakiinta loo gargaaro oo wixii la heli karo lasoo gaarsiiyo wasiirkii gargaarkana daraad wuu noo imaaday asaabba dadkii iyo informationkii waa la wadaagnay wuuna la kulmay dadkii marka dhinacaasna waxaan rajaynaynaa inay wax badan iska bedelaan shacabka magaalada xudur ayaa qaati ka taagan sicir bararka raashiinka quutul duruuriga waxayna aada u danaynayaan inay arkaan wadooyinka oo furma iyo gaadiidka badeecooyinka oo si caadiya u soo gala magaalada oo muddo sannado ah go-doonsanayd mukhtaar maxamed catoosh v o a xudur